بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صور القدوة شيخ وحل رحمه الله تعالى صور القدوة تسع suuradaha kudayashadu yani qudwada suwarkeedu tiscun sagaal weeye alqudwa waa imaamka oo lagu xidho imaamka marka lagu xidho waa lagu dayanaya waxa uu sameeyo oo kale ayaa la sameynaya afcaasha lagaga dayanaya suwaru lqudwati qudwada suwarkeedu tiscun sagaal wey tasixu fii khamsin shan suuradood dhexdood waa ku asixi doonta qudwadu ka koowaad qudwatu rajulin birajulin waa nin nin ku xidhay wa qudwatu mra'atin birajulin ka labaadna waxa weeyaan gabadh nin ku xidhatay ka saddexaadna waxa weeye wa qudwatu khunha birajulin khunhe nin ku xidhay ka afraadna wa qudwatu mra'atin bikhunhaa waa gabadh khunhe ku xidhatay ka shanaadna waxa weeye waqudwa wa qudwatu mra'atin bimra'atin waa gabadh gabadh ku xidhatay wa tabtulu fii arbacin ee fii arbaci suwarin afar suuradoodna waa ku buri doontaa qudwadii qudwatu rajulin bimra'atin ta koowaad waa nin gabadh markaas ku xidha wa qudwatu rajulin bikhunhaa iyo nin ku xidha waxa weeya khunhe ka saddexaadna waa qudwatu khunhaa bimra'atin waa khunhe ku xidha gabadh waraabicu ka afraadna qudwatu khunha bikhunha waa khunhe khunhe ku xidhay waay yacni imaamka lagu xidhanayo waxa weeyaan isku xidhashadu dadka isku xidhanayaa shan suuradood way asaxaysaa afar suuradoodna ma asaxayso waa sagaalkaas tasixu fii khamsin shan suuradood ama shan meelood ayaa qudwadii ay sax noqonaysaa ka ugu horrey muxuu noqday qudwatu rajulin birajulin nin nin ku xidhay imaamkaagu hadduu nin yahay hadduu ninku uu nin ku xidho imaam ka dhigto salaadiisu ma asaxayso mise ma asaxayso ama kudayashadiisa ku dayanaya imaamkaasi ku xidhay ku xidhashadaas ma asaxayso mise ma asaxayso way asaxaysa taas waa mid halkaa inoo dhig laiskumaba khilaafsana waay waayo rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam isagaa tukan jira saxaabadiisi waay markaa waa waa bilijmaac ka labaadna waxay waa qudwatu mra'atin birajulin waa gabadh nin ku xidhata imaamku waa kee markaa imaamku waa nin maamuumkuna waa ruux dumara soo ma ma asaxaysaa gabadho inay ku xidhato nin imaam imaam inay ka dhigata nin oo salaadda ay ku xidhata ma asaxaysa mise ma asaxayso way asaxaysaa iyadana bilitifaaq waayo rasuulku sala allahu calayhi wa alihi wasalama saxaabadiisa waa tukiyey raggii dumarba way lahaayeen raggina waa ku xidhay dumarkana ku xidhay si gaarana markuu ugu yimid marka waxa weeyaan xadiiskii anas bin malik ayeydii mulayka markuu guriga ugu yimid cuntada u samaysay waxa weya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa tukiyey marka anas binu malik na waa garab istaagay ama isaga iyo agoon ha isaga iyo agoon bay haayeen wuxuui fasafafta ana walyatiim anigii agoonkiiba safka dambaanu galnay rasuulkana xagga horu galay aydeena xagga dambe istaagtay buui marka waa tukiyey ka saddexaadna waxay wa qudwatu khunhaa birajulin khunhe ku xidhay nin khunhu muxuu yidhi khunhaha waxaa dhahdaa labeebka ya saleeka ma taqaaniin lab iyo dhadig labadaba de waa yahay labna waaye dhadigna waaye labadiiba wiy marka waxaa dhici kartaa inuu dhinac u badan yahy waxaa dhici karta inuu xagga ragga u badan yahay oo ninba uu yahay waxaa dhici kartaa inuu ruux dumara uu yahay oo xagga dumarka u badan yahay oo ruux dumar markaa u noqo ya kaasa waxaa dhahaa khunha la dhahaa khunha labeeb weyaan marka inuu nin ku xidhaa iyadana way asaxaysaa haddii uu nin noqdo oo suurtagal baynu dhahnaa nin waxaa laga yaabaa inuu nin u badan yahay nin uu yahay nin nin ku daba xidhaa waa sax soo ma haddii la idhaahdo waa ruux dumar haddaa la idhahdana gabadhi inay nin ku xidhataa iyaduna waa saxde mina sahayn hadduu khunsiyi ruux dumaro noqdo yu yuu ku xidhay maanta nin buu ku xidhanya soo ma de waa asaxaysa marka hadduu nin noqdona ya wuxuu- yuu ku xidhan yahay nin buu ku xidhan yahay iyaduna waa asaxaysa marka iyaduna waa asaxaysa ayadana halkaa inoo dhig waqudwatu mra'atin bikhunhaa ka afraad waa gabadh ku xidhata khunfe gabadhba waxay ku xidhanaysaa ayo khunha hadduu khunhuhu nin noqdo dee gabadh inay nin ku xidhataa sax weey salaadeedii soo saama haddii gabadh noqotona inay gabadhi gabadh ku xidhato oo imaam ka dhigataa iyaduna waa sax weeyaan soo ma marka labadu waa ka suuragal haddii na dhahno khunhihii maanta waa nin waa sax haddii laba ruux dumar doo ruux dumar ruux dumar ku xidhatay noqonaysa ka afraad ugu dambeeya shantii waqudwatu mra'atin ka shanaad soo maha ka shanaad waqudwatu mra'atin bimra'atin waa gabadh gabadh ku xidhatay waa ruuxa dumarkiihi haddii ruux dumara ay ku xidhato de waa sax wey imaam bay ka dhigatay imaam bay ka dhigatay waay marka iyadana waxayna tusinayaa eh, caaisha radia allahu canha ayaa caasho iyo umu salama iyo ayaa tukiyey dumar bay tukiyeen waxayna istaageen safka bartankiisa istaagay dumar bay tukiyeen safka bartankiisana way istaageen shantaas suuradood way asaxayaan ya inuu ninku nin ku xidho imaam ka dhigto iyo gabadhu inay nin imaam ka dhigato iyo khunsuhu inuu nin imaam ka dhigto ya iyo gabadhu inay khunso imaam ka dhigato iyo gabadhu gabadh inay imaam ka dhigato intaba waa waa ku asaxaya ama ay ku xidhataba ama ay ku xidhaba afartu buriya inoo hadha haddaba aanay asaxaynin wa tabtulu fi arbacin afar suuradood dhexdoodna way buraysaa ka koowaad qudwatu rajulin bimra'atin waa gabadh waa nin gabadh ku xidhay marka maanta imaamku waayo ya ruuxa dumarka hadde ayaa imaam noqonaysa ninkiina muxuu noqday maamuum ma asaxayso ma asaxayso salaadda ama faraha ha noqoto ama sunna ha noqoto waa isku mid weeyaan waa ruuxa dumarkiihi laysat min ahli limaama imaamnimada iyadu ehlu maaha waay waxyaabo fara badan bayna dee aynay eh, ehel u ahayn madaxtinimada iyo qadaaga iyo caqdiga nikaaxa waxaaso dhan rasuul wuxuu yihi lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a waay marka qofku haddii uu qof dumar ruux dumara haddii uu maaragtay uu ku xidho dee wuxuu soo gudagelayaa wallow amrahum imra'a arrintaa ruux dumar arrintiisa u dhiibtay uu tawalisiiyey midda kale xagga safkana way ku kala duwan yihiin rag iyo dumarku soo ma safka hore yaa iskale waa ragga dumarkuna safkoodu waa halkee waa xagga dambe marka hadday saa tahay de markay imaam tahay xaggee xaggee maraysaa ma xagga dambe istaagi mise xagga hore istaagaysaa xagga hore istaagaysaa safkeedu mutaakhir buu ahaa waa ka dambeeyey sufuufta oo rasuulku wuxuu yihi khayru sufuufi rijaali awaluha wa sharuha aakhiruha wa khayru sufuufi nisaai aakhiruha wa sharuha awaluha waay ahlu cilmiguna waa ku ijmaaceen arrintaasi inaanay markaa asaxayn ijmaaca baa lagu soo naqliyey inkastoo qaarkood markaa waxa weeyaan khilaaf ay sheegeen ka labaadna waxay waqudwa waqudwatu rajulin bikhunha nin baa wuxuu ku xidhanaya khunse waayo maxaa suuragala khunse inuu noqdo maxay ruux dumar hadduu nin noqo nin noqon lahaa way ficnaan lahayd laakiin ma hayno wax laga wax dhici kartaba inuu ruux dumara noqdo mar hadduu ruux dumara noqdona ninku in ruux dumar ku xidhaa ma ansaxayso waqudwati khunha bimra'atin ka saddexaad waxa weeyaan khunse ku xidhay ruux dumara gabadh buu ku xidhay iyadana ma ansaxayso waayo waxayna waa ansaxaynin khunsuhu waxa suuragala inuu noqdo nin deed maa meesha maxaa ka soo baxay marka maxaa ka soo baxay nin ku xidhay gabadh marka ma waa ansaxaynin waxaa suuragala inuu inuu markaa uu noqdo nin inuu noqdaa suuragala ka ugu dambeeya ee afraadna wa qudwatu khunhaa bikhunhaa waa khunho khunho ku xidhay isna ma asaxay waayo waxaa dhici kartaa im- ka imaamka khunhaha imaamkiihi inuu dumar yahay khunhaha ma'muumkiihina inuu nin yahay baa dhici karta oo ixtimaalkaas ayaa meesha soo galay maadaama arrintaas ay soo gashay meeshii ma asaxaysa iyaduna waxaa suuragala imaamka inuu dumar yahay ma'muumkuna uu nin yahay war ma fahanteen halka hadda ya afartaas suuradoodna ma asaxayso ayib wuxu uhi sheekhu raximah llah shuruudu jamci taqdiimi arbacatun jamcu taqdiimka shuruuddiisu waa afar weey albada-atu bilulaata koowaad shardigooda waxa weeyaan albada-atu bilulaa salaada hore in lagu bilaabo wathaani ka labaadna waxa weeyaan niyat ljamci jamciga niyadiisa weeyaan fiihaa ay fi salaati lulaa salaada hore dhexdeeda markaas qofkuu niyoodo ka saddexaadna wal almuwaalaatu baynahumaa inuu marka labada salaadood u xidhiidhiyo waraabicu ka afraadna dawaamu lcudri cudurdaarka daa'im noqoshadiisa weeyaan inuu cudurdaarku daa'im u yahay inta marka waxa weeyaan safarka waa inuu daa'im yahay safarka cudurdaarka waa inuu daa'im yahay inta salaada labaad la xidhanay waay jamcu taqdiim iyo jamcu takhiir waxa weeyaan qofka musaafirka ah rukaska uu leeyahay wey qofka socotada ee musaafirkiihi waxa uu xaq u leeyahay ama loo rukseeyey in salaadaha afarta ah salaadaha afar afarta ragcadooda inuu qasriyo oo uu ka dhigo laba laba wayna arki doonaan insha allah waa koow waxaa kale uu leeyahay salaadihiin isku daro oo uu jamciyo duhur iyo casr inuu jamciyo isku geeyo yacni in wakti wada tukado maqrib iyo cishaa inuu isku daro wakti wada tukado Is- jamcigaasina wuxuu noqdaa jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir jamcu taqdiimka waxa weeyaan labada salaadood ee isku geynayo wakti wada tukanayo taho- ta hore waktigeeda ayuu labadii salaadoodba wada tukanaya jamcu taakhiirkuna waxa weeyaan labadan salaadood isku geenaya salaada dambe waktigeedii ayuu iskugu geenaya labadii salaadood iminka duhur iyo casar oo kale waa soo qaad jimcu taqdiim haddaynu idhaahno xilliga salaada duhur ay joogto ayaa casar iyo duhur la wada tukanaya jimcu taakhiirkan muxuu noqonayaa waxa weeyaan xilliga salaada casar ay joogto ayaa duhur iyo casar wada tukanaya oo duhurkii baa dib loo dhigaya marna casarkii baa lasoo qadimay oo xilligii duhurkaa la keenay marna duhurkii baa dib loo dhigay oo xaggee la geeyey xilligii salaada casar jimcu taqdiim iyo jimcu taakhir oo saas haddaba shuruud bay labadu bay leeyihin jamcu taqdiimku shuruud buu leeyihi jamcu taakhiirkuna shuruud buu leeyihi jamcu taqdiimka shuruuddiisu waa afar afarta waa in la helaa da mid la waayo ma asaxayo jamcu taakhiirkana isaga inoo sheegi doono afartaasi labun baa inooga iman doona laba ayaa iman doona shuruudu jamci taqdiimi arbacatun afar weeyaan ta koowaad waxa wey albadaatu bilulaa salaada hore in lagu bilaabo jamcu taqdiimka horta waynu fahnay soo maha ya jamcu taqdiimka waa maxay labada salaadood ta hore waktigeeda in laisku geeyo labadii salaadood soo maha teeba la soo kaxaynaya marka salaada dambe ayaa iminka maqribkii cishaaya jamcu taqdiimka goormuu noqonaya la tukanaya xilliga salaadee salaada maqrib baa la tukanaya sax wey haddaba sa- labada salaad ta koowaad baa lagu bilaabaya labada salaad ta koowaad waa tee duhur iyo casar teeba ko- teeba teeba horeysa duhur sababta maxay salaadan waa saaxibat lwaqt waqtigan aynu joogno ilaan casar baynu soo qaadnay casar waqtigiisii lama joogo salaad waqti waqtigeedu taagan yahay waa tee ya duhur soo maaha maadaama oo salaadii duhur waqtigeedii ay tahay ya oo salaada kale aynu soo qadino hore usoo qaadnay waa in horta labada salaadto waqtigeedu taagan yahay ee salaada hore laba salaadta hore ee waqtigeedu saaxiibatlwaqtiga ah waa in la tukadaa taasaa horeynaysa marka duhur baynu horreysiinana casar baynu dambaysiinana maqrib baynu horreysiinana cishaynu dambaysiinana haddii casriga laga dhigo oo iyadoo jimcu taqdiim la sameynayo casarkii la horreysiiyo duhurkii la dambeysiiyo ma asaxayso taasi marka waa mid waay ka labaad waxa weeyaan waayo sababtan waxa weeyaan laba arrimood labadaba waktiga waxa iskale labada salaadoodta hore waa arinka labaadee salaada labaad waxay la socotaa ay taabicu tahay salaada labaad oo casara ama cishaayo waxay taabicu tahay salaada hore oo maxay ah duhur ah ama cishaai ah soo maha dee taabicuna wuu ka dambeeya maxay matbuuca waa wuu wuu dambeynaya isagu marka waay shardiga labaad waniyat ljamci jamcinta niyadeeda weeyaan fiiha salaada dhexdeeda in la niyoodo salaada koowaad inta lagu dhex jiro in la niyoodo in labada salaadood la jamcinayo niyatljamci waxa weeye labada salaadood isku duhr iyo casri la wada tukanaya xilligan ba qofku niyoon doona duhr iyo casri inuu wada tukanaya xilligan ayuu niyoon doonaa goormuu niyoonaya haddaba waxa uu niyoon karaa inta aanu salaadaba gelin salaada inta hore intuu salaadahaba inu gelinba salaada hore intuuna gelin ayuu niyoon doonaa haddii salaadii hore uu galayna salaadaa hore intaanu ka bixin ayuu niyoon doonaa maxaa ku baxay markaa meesha haddii salaada hore aanu markaasi niyoonin oo salaadii markuu dhameeyey ee uu ka baxay kadib inuu niyooday oo uu yihi salaada kalena raaci ma asaxayso ma asaxayso salaada waktigeedi buu dayn doonaa salaada dambe waktigeedii buu dayn doonaa jamcin maaya iminka casarka dib buu dhigi doonaa xilligiisi buu dayn doonaa maxaa la doonayaa salaada koowaad intaanu ka bixin inuu niyoodo salaada koowaad intaanu ka bixin inuu niyoodo maxay ya inuu raacin labada salaadood inuu jamcinayo oo wada tukanayo waa inu niyooda ya markaynu nidhi hadduu fiirso markaynu nidhi salaada koowaad intaanu ka bixin marka la yidhi laba xaaladoodba way kuu noqon kartaa salaadaba intaanu gelin ka hor inuu niyoodo waa sax wey intaanu salaadihiiba gelinba ayuu wuxuu niyaddu ku qabtay inuu laba salaadood wada tukanaya xilligan duhur iyo casar oo casarkuu soo qadimayo ama salaadii duhur markuu galay ayuu niyooday inuu casarna raacin doono waa sax iyaduna maxaa meesha maxaa meesha markaa ku baxay un hal mid oo keliya soo ma halkaa ka mid waa maxay salaadii markuu dhameeyey ayuu doonay ama uu niyooday in uu salaadii kala raaciyo soo ma ma asaxaysa buli sheekhoyn ma asaxayso laakiin culimada qaar kamid waxay dhahan way asaxaysa sida musani oo kale waayo waxay rasuulka alayhi salatu dad ba la socon jiray ee arrimaha noocan oo kale ka qarsoomi karaan oo remiya ayaa raaci jiray lamana hayo isagoo oo u sheegay arrintaasi ama saxaabaduba markaa ay u sheegeen horta aduu shardigaana shardi inoo dhig shardiga saddexaad walmuwaalaatu baynahuma labadaba in la xidh labada salaadood in labada salaadood la jamcinayaaye waa inaan waxba loo dhexaysiinin salaadana la tukanayaa dee tanta kalena waa la raacinaya walmuwaalaatu baynahuma caynkaas waa in la xidhiidhiyo fasli awiila waa inaan udhexaynin fasliga yasiirka waxba yeeli maayo wa dawaamu lcudri iyo cudurdaarku in uu jiro oo baaqi uu yahay ilaa inta salaada labaad laga geliyo cudurdaarka loo jamcinaya muxuu ahaa adiga cudurdaarka loo jamcinaya muxuu ahaa cudurdaarka loo jamcinaya salabadan salaadood la jamciyey soo ma duhur iyo casar baa lasku keenay maqrib cishaan waa lasku geeyey sababta lasku geeyey maxay tahay ee loo jamciyey waa maxay safarka wey waa safarka waa dawaamu lcudri cudurdaarkuna marka waa waxa kale dee safar keliya maahay xataa waxaan safar ahayn baa loo jamcin kara jamcu taqdiimka soo ma waa maxay roobkao kale roobkao kale marka roobkuna waa lamid la soco roobkuna halkan muxuu la noqonaya waa lamid buu noqonaya marka dawaamu lcudri cudurdaarku waynu daa'imi bal imika safarka inoo soo qabo qofku salaada koowaad waa inuu dhammeeyaa isagoo safarka ku jira salaada labaadna waa inuu galaa isagoo safarka ku jira ya soo sax ma maxaan idhi salaada koowaad waa inuu dhameeyaa isagii oo safarkii ku jira salaada labaadna waa inuu galo isagoo safarkii ku jira hadda maynan odhan salaada labaadna waa inu dhameeya hadda la soco haddii salaada labaad uu galo isagoo safarkii ku jira oo salaadii labaad isagoo aan dhammaynin oo dhexda kaga jira uu muqiim noqdo oo safarkiiba uu dhammaado jamcigii sax buu noqonaya jamcigi muxuu noqonaya sax buu noqonaya maxaa la doonayaa uun salaada koowaadna waa inuu isagoo cudurdaarkii la salaadaa uu dhameeya salaada labaadna waa inuu galaa inuu dhameeya salaada labaad inu dhameeya shardi maha iyadu waa inuu galaa inuu galaya shardi halka waxaan ogaanayna marka jamca jamciga roobka jamca roobka muxuu noqonayaa salaada koowaad waa inuu dhammaataa iyadoo roobka da-ayo haba yaraa roobka hadduu doonaba shuuxba ha noqdo shuuxasu mataqaanin yani qofka hadduu baxo dharkiisa u yar qoynaya ama ma garanaysa rob weyn maaha shardi maha roobka weyn shardi maha salaada labaadna waa in la galaa roobkii u da-aya hadda soo maaragti salaada labaad mar waa in laga baxo roob ku daya shardi maaha iyadu waa in la galaa shardiga ta labaad halkan waxaan marnaa farqigaas waa waa fahamsiin soo ma waayo dawaam alcudri afartaas waa jamcu taqdiimka afartaa maxay shardi waa jamcu ataqdiim ku celi aduu afarta ku celi a ta koowaad maxay tahay afar shardi bnu odhay jamcu taqdiimka soo ma shardiga koowaad maya safarku waa cudurdaarki waa cudurdaarki albadaatu bilulaa waxay micnaheedu shardikood waxa wey albadaatu bilula soo ma waa maxay waa in ta koowaad lagu bilaabo ta kowaadna waa tee waa salaada duhur ama maqrib maqrib hadde ila maqrib iyo cishaayana waa la jamciyaa waxaa kale la jamciyaa duhur iyo casr markaa labadaba marna maqrib bay noqonaysaa marna de duhur buu noqonaya jamcu taqdiimku ayib shardiga labaad bay noo hadhay sheekh adu ma haysaa shardiga labaad ma haysaa sheegi waaye shardiga labaad ha waxaa weeye inaan la niyoodo ha oo salaada aanan adoonan ka bixin ha inaad niyootid ha ood la xidhiirisid weeyaan ha inaad niyootid salaada hore intaanad ka bixin inaad jamcinaysid Ha, inaad ka- fariid wey sax wey soo sax maa waa sax wey waay ka saddexaad baa noo hadhay ku dar adu ka saddexaad shardiga saddexaad ku dar in laba salaadood la xidhiidho laisku daro oo aan waxba loo dhexaysiinin yani waxa weya salaada hore markuu dhameeyo aanu iska fadhiisano salaad sunna iyo hawlo kale aanu qabsanine markaa uu raaciyo xabadda ugu dambeysa noo hadhay hay cudurdaarkiina soo jiro fariid waay shuruudu jamcu taakhiiri inaane laba weeyaan jamcu taakhirka shuruudiisuna waa laba un niyatu takhiiri dibudhigitaanka niyadeeda waqad baqiya min waqti ulaa iyada oo ka hadhay waqtiga ta hore waqtigeedana maa yasacuhaa in deeqisa markaa salaadii in laga soo gaadho oo la tukado wahaani ka labaadna dawaamulcudri cudurka cudurdaarka markaa waxa baaqi noqoshadiisa weeyaan ilaa tamaami thaaniyati ilaa talabaad inta laga dhameynayo shuruudu jamci taakhiiri jamcu taakhiirka shuruuddiisu inaane laba weeyaan niyatu takhiir niyatu takhiir waa dib u dhigitaanka salaada dib loo dhigayo niyadeeda in la niyoodo salaada ni- dib dib loo dhigayo dib u dhigitaanka waa in la niyoodo waa sidee marka waxa weeyaan salaad ba dib loo dhigaya sooma bal iminka sow duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaa sooma ahayn salaada dib loo dhigaya waa tee waa duhur ama maqrib soo ma waayo duhur dib baynu dhigaynaa ilaa halkee la geynay dib loogu dhigaya ilaa casarka maqrib dib baa loo dhigaya ilaa halkee haddaba mid ogow mid baad ogaanaysa haddii ay salaadi haddii ay salaad waktigeedu uu soo galo salaada in dib loo dhigaa ma banaano salaada in dib loo dhigaa ma banaano qofka dib u dhigaa cudurdaar la-aan waa caasi uu dambaabaya waa uu dambaabay mar hadduu salaad waktigeediibuu soo gala waa in la tukadaa waa inaan dib loo dhigin salaadna ma banaano waktigeeda in laga saaro oo waktigoodii baxay in la tukado cudurdaaraan ma banaana cudurdaaruunbaa waktigeed saari kara hadda maadaama caynkaas ay tahay oo qofku inuu dib u dhigaa waxa weeyaan uu ku dambaabi karaba cudurdaar la-aan waa in la niyoodaa niyada kala saarta inuu aniga niyadu wa- waxbay kala socdaa soo midna odhan niyadu waxbay kala socdaa waxay kala soocaysaa niyadani tii banaanayd ee in dib loo dhigo ay banaanayd iyo iyo tii haddaa dib loo dhigo dee qofku ku dambaabay markaa si aan u dambaabin waa inuu niyoodaa salaadan hadda waktigeedu uu soo galay inaan u tukanaynin iminka ee uu tukan doono casarka xilliga casarka uu tukan doono waadixun macna soo waay niyadu goorma dhacaysa hadda intee la rabaa salaada hore intayna dhammaanin salaada hore waqtibay soo gashaa waqtina dhamaata soo ma intayna dhammaanin salaadana waxaa waqtigeeda lagu soo gaadhaa ragcad hal ragcad baa lagu soo gaadhaa salaadda waqtigeeda waxa lagu soo gaadhaa ragcad baa lagu soo gaadhaa markaas inta aanay salaadaa hore waqtigeedu intuuna dhammaanin ya waa inuu niyoodaa markuu nagu leeyahay waqad baqiya min waqti luulaa maa yasaca wuxuu gala jeedaa hadduu xataa ay noqoto salaada aakhirkeed inuu niyoodo in ragcad la tukan karay hadday ka harsan tahay hal ragcad oo keliya waktiga duhurka ragcad keliya in la tukada hadday ka harsan tahay hadduu niyoodo sax bay noqonaysaa intaa wixii ka yar maya laakiin waayo salaada waqtigeedu ku dhaafay wey marka waa in in la tukan karo marka ragcad keliya wey ragcadda laga soo gaadhay waqtiga waqtigeed waxaa laga soo gaadho baaqna waa hal ragcad inta la tukado niyat takhiiri dib u dhigitaanka niyadeeda weeyi ka koowaad waqad baqiya min waqti اlulaa iyada oo markaas uu ka hadhay salaada hore waqtigeeda maa yasacuhaa wax salaada waqtigeedii inoo deeqaya oo intay inoo deeqaysa hal ragcad weeyaan inta laga gaari kara ee deeqaysa salaada waqtigeedii waa ragcad weey ama waxaad odhan kartaa waqad baqiya xaalo ay ka hadhay min waqti luulaata hore waqtigeeda ay ka hadhay maa yasacuhaa wax deeqaya oo ka hadhay marka wadawaabu cudri iyo cudurdaarka inu daa'im ilaa tamaam athaaniyati taa hore jimcu taqdiimka shuruudda maxaa ka mid ahaa dawaamu lcudr cudurdaarku inuu daa'imi soo ma ta labaadna maxaa ka mid ah dawaamu lcudr ma isku midba mise kala duwan yihin labadu ya way kala duwan yihin yaa yidhi way kala duwan yihin waay ninkaa shanta farood taagay ha istaag fadal haye ha ha ha waay farid waa saas taa hor waxaan nidhi cudurdaarku waa inuu jiro ilaa inta laga gelaya soo mahayn in la dhameeya shardi mahayn lakin tan in la dhameeya shardiya marka mesha maxaa ka soo baxay yaa sheegay mesha maxaana ka soo baxay yaa sheegay de fadal fadal ha ha ha salaadii isagoo ku dhex jira hadduu cudurdaarku dhammaado dee jamcigaas ma asaxayo jamcigaas ma asaxayo oo labada salaadood tii hore waxay noqonaysaa qale labada salaadood tii hore qale noqonaysa t hore waa tee ya duhur de duhur baa horreeyey soo maa labada salaadood qalay noqonaysa leanna waqtigeed waa laga soo kaxeeyey waqtigeed waa laga keenay waqtigeed waqti aan ahayn baa la keenay shuruudihiina shardi baa la waayey salaada hore waxay noqonaysaa markaa qale qalun bay noqonaysaa ee adaan bayna noqonayn waay marka mesh waxaa nooga soo baxay dawaamulcudrigu waxa weeyaan labada salaadoodba waa inay noo dhammaadaan salaada hore iyo salaada labaadba waa inay dhammaadaan iyadoo cudurdaarku u jiro iyadoo cudurdaarku u jiro waa jimcu taakhiirka kaas shuruud lqasr shuruud lqasri sabcatu toddoba weeyaan shuruudda salaada lagu gaabinaya waa toddoba an yakuuna safaru safarkiisu waa inu noqdo marxalatayni laba marxaladood wa an yakuuna waa inu noqdo mubaaxan mubaaxna waa inuu noqdo waay waalcilmu bijawaazi lqasri iyo gaabinta banaanshaheeda ogaanshaheeduna marka waxa weeyaan waa shardi weeye qofku inuu ogaado inaan qasrigu inuu bannaan yahay waniyatu lqasri iyo niyada markaasi gaabinta cinda alixraami qofku marka uu xidhanayo inuu niyoodo qasrigii iyaduna waa shardi weeye wa an takuuna salaatu salaadu inay noqoto rubaaciyatan salaad rubaaciya ah wadawaamu safar iyo safarka baaqi noqoshadiisa ilaa tamaamiha ilaa inta laga dhameynayo wa an laa yaqtadiya waa iyo in- inaanu ku xidhanin bimutimin mid salaada dhamaystiraya fii juzin min salaati wax salaadiisa ama juz ama qeyb salaadiisa ka mid a salaada la qasrinaya waxa weeyaan qofkii musaafirka ahaa baa loo ogolaya inuu qasriyo marka shuruudda qasriga uu leeyahay buu nooga waramayaa iyadana shuruud اqasri sabcatu ka koowaad an yakuuna safaruhu safarkiisu waa noqdo marxalatayn marxalataynka waxa weeyaan laba maalin socod meel loo soconaya laba maalmood masiiratu yowmeyni weeyaan waa laba maalmood socodkood oo qofku ay ku jirto nasashadii cunitaankii cabitaankii iyo socodka oo aan ahayn dee socod qofku xoog u cararay aanu ahayn marka in laba maalmood loo socdo ayay noqota beriga hore waxa ohan jiray de afar afar beriid iyo lix iyo toban farsakh lix iyo toban farsakh ayaa la odhan jiray lakiin imika shan iyo siddeetan kilomitr bay yidhahdeen meelahaas shan iyo sidootan shan iyo siddeetan kilomitr marxaladdaas taas waa mid marxalatayn waa ina noqota kow ka labaadna wa an yakuuna waa inuu noqdo mubaaxan safarku waa inuu yahay mubaax mubaax waxaa logala jeeda maa laa xaraja fii ficlihi maxaa halkan logala jeeda maa laa xaraja fii ficlihi waa waxaan samayntiisa wax dembigeena ku jir inuu sameeya dembi kuma jiro marka waxaa soo guda gelayaa safarkii waajibka ahaa iyo kii sunnaha ahaa iyo kii mubaaxa ahaa iyo kii makruuha buu soo gudagelaya safarka waajib waa safarka xajkii cumrada safarka waxa weeyaan een, manduubkiihina waa maalan masaajidada eh, saddexda ah masjid xaramka iyo masaajidka nabowiga ziyaarashadooda oo kale weeyaan Eh, ka mubaaxiina safarka mubaaxiina waa safarkii tijaarada iyo beyc mushtariga oo kale weeyaan ka makruuha ah, safarka makruuha waa qofka keligii inuu safro keligii inuu safro makruuhu wey waay safarka xa- weydiiyey gaadhiga haddaad ku jirtid seed gaadhigana kuu joogsan waayo ya gaadhiga adoo ku jira ha ay salaadana kuu gaadho ha uu gaadhigana kuu joogsan waayo see loo Do- eh, waxay noqonaysaa ah qofku marka uu gaadhi la socdo ah
waxayna loo baneeyey soma jamcu taqdiim iyo jamcu atakhir soma gaadhi hadda intaanad fuulin haddii suuragal ku tahay inaad labada salaadoodba israacisid labada sraaci haddii ay kuu suuro geli weydo gaadhigu xilligaa uu socdoba dib u dhigo salaadii xilliga dambe dib ugu dhigo salaada kale marka marka xilliga dambe ay ku gaadho tuka marka ayay noqonaysa ayib wa an yakuuna mubaaxan mubaax waa inuu noqdo safarkii markaa safarka waajib buu soo gudagelaya soo ma waa la qasrinayaa kaa laftiisana waa la qasrin karaa iyo kii sunnaha ahaa safarka xaaraanta ka warna daba xaaraanta waxaa loo qaybinayaa laba Aa, waxaa weeyaan safaru macsiya la dhahdaa marka safarka macsiyada waxaa la dhahdaa waxaa weeyaan alcaasi bisafarihi iyo alcaasi fii safarihi waa labadaas alcaasi bisafarihi iyo alcaasi fii safarihi alcaasi bisafarihi waxa weeyaan waa qof safarba u galay macsiyo wuxuu u baxayba inuu dadka dariiq intuu fadhiiso dhaco oo macsiyo weeyaan wuxuu u baxay inuu khamri soo cabo wuxuu u baxay inuu dad soo laayo oo soo dilo wuxuu u baxay inuu wax soo xado safarkaas safarkiisu waa macsiyo ya rukaskii safarka qaadan maayo rukaskii safarka qaadan maayo hadda soo ma aragti lanna qofka musaafirka ah waxaa lagu sharciyey rukaska ya inuu kaalmaysto kaalmo ahaan baa lagu yaa lagu sharciyey de qofka macsiyo sameynayana isaga loogu kaalmayn maayo marka kaasi isaga qasri male salaadu hadday waxa weeyaan biyo hadduu waayo ya uu gebagabayso salaadda waa soo celinaya Eh, rukaskii safarku la odhan qaadan maayo maxaa hadhay maxaa hadhay alcaasi fii safarihi soo ma kaasi waxa weeyaan safarkiisu uu- marka hore wuxuu baxay safar mubaax u baxay ama safar sharci u baxay ama safar saxaba u baxay laakiin safarkiisa dhexdiisiiba waxa dhex dhacay macsi ganacsi buu u baxay inuu soo ganacsado alaab soo qaatuu doonayey deetna markuu meeshii tegay khamri buu hel khamrigii buu cabay safarkiisa dhexdiisa muxuu sameeyey macsiyuu sameeyey isaga rukaskii safarka u banaantay rukaskii safarka isaga way u banaantay marka halkaa waxaynu kala qaadnay qofka safarka ugu baxay macsiyo iyo qofkii si caadi u baxay ee macsiyo aan u bixin laakiin safarkiisii u dhex dhacay macsiyo ay dhex dhacday labadaas way kala duwan yihiin midna rukaskii buu qaadanaya midna rukaskii buu qaadanaya halkaana saa u hayso walcilmu bijawaazi lqasri walcilmu iyo ogaansho qofku uu ogaado bijawaazi lqasri qasriga banaanshihiisa qasriga yacni gaabinta salaada la gaabinayo eh, inuu qofku og yahay inay banaanta maxaa ku baxay qof aan ogeynba oo deetana isagu waxa weeyaan laba ragcdood iska tukaday isagoo aan ogeyn bu iska tukaday laba ragcadood waa qof ciyaaraya buu noqonaya marka waa inuu og yahay in la qasriyaa inay banaantay mise shardiyaan haynaa saddex baa waniyat lqasri shardiga afraad waxa weeye waniyat lqasri qasrigii niyadiisa weeye la niyooday cinda alixraami xidhashada agteeda qofku markuu xidhanayo ayaa waxa uu niyoon doonaa salaadan inuu qasrinayo niyoon doonaa markuu xidhanayo ayuu muxuu niyoon doonaa salaada inuu qasrinayo iyaduna waa shardi weeye Ah, hadduu marka hore niyoodo ka waran inuu salaada dhamaystiro marka hore wuxuu niyooday inuu dhamaystiro yuu niyooday afartii ragcadoodba salaada dhexdeeda markuu dhex jiro ayuu iyuu doonay markaa inuu qasriyo ma asaxayso ma asaxayso waa inuu marka hore u niyooda marka hore waa inuu niyooda intaanu gelin wa an takuuna salaatu salaadda waa inay noqoto rubaaciyatan salaad rubaaciya afar ragcadood la tukanayo maxaa ku baxay kuwa la tukado laba ragcadood waa tee subxi iyo salaada maqriba la tukado saddex ragcadood salaadaha afar afartaa weey wa dawaamu safari shardi kalena waxa wey wa dawaamu safari safarka daa'imidiisa weeye ama baaqi noqoshadiisa ilaa tamaamiha ilaa inta la dhammaynayo ee la dhamaystirayo safarku marka waa inuu baaqi yahay salaada bilowgeed ilaa dhamaadkeeda salaada bilowgeed ilaa dhamaadkeeda waa in waxa weeyaan ilaa tamaamiha wuxuu kala jeeda salaada waa inuu bilaabaa ila salaadu wuu qasriye leene isagoo musaafira isagoo musaafirna waa inuu dhameeya waa intaas isagoo musaafirna waa inuu bilaabaa isagoo musaafirna waa inuu dhameeya haddii isagoo oo musaafir aanu bilaabin oo isagoo isla bilow uu muqiim noqdayba ya afarta ragcadood tukan doona ila muqiim uu noqday marka isagoo oo weli aan dhamaystirin salaad dhexdii ka jira haddii ay noqoto marka waxa weeyaan inuu inuu marka waxa weeyaan uu muqiim noqdo hadday no- hadday noqoto waa dhamaystiraya iyadana afar ragcadood buu dhamaystiri doona la iman doona lakin qofku wuxuu isweydiinaya sideeba isaga oo socda intuu salaadda xidhay bilowgeedii aakhirkii isagoo salaaddii ku dhex jirana uu muqiim buu noqday ya waxay ku tusaalan jiray berigii hore culimmadu qof doon la socda oo kale oo badda ku jira dabeetana isagoo salaaddii ku dhex jira oo tukanaya ay doontii ay kusoo xidhatay dekedii waxa weeyaan magaaladiisa ayay kusoo xidhatay marka magaaladii kusoo xidhatay khalaas muqiim buu noqday ila magaaladiisi buu yimid meeshiisi buu yimid, daar iqaamatihi buu yimid salaadiina waa ku jira doonina waa fuushan kaasay ku tusaalan jiray waay wa an laa yaktadiya waa inaanu ku xidhanin bimutimin mid dhamaystiraya fii juzin min salaatihi salaadiisa wax ka mid ah waa inaanu ku xidhanin juz ka mid ah waa inaanu ku xidhanin mid salaada dhamaystiraya micneheedu maxay noqonaysa qofka musaafirkiihi waa inaanu salaadiisa ku xidhanin qof muqiima leanna qofka muqiimkiihi salaadda waa dhamaystiraya isaguna muxuu doonaya inuu qasriyo marka hadduu ku xidho imaam muqiima hadduu ku xidho waxay noqonaysaa inuu ila imaamkuna ku xidhan yahay imaamkuna salaadda waa dhamaystirayaaye inuu salaaddii dhamaystira noqonaysaa inuu salaaddii dhamaystiro ayay noqonaysaa mar hadduu imaamkiisi noqday imaam muqiima oo dhamaystiraya marka imaam dhamaystiraya waa inuu ku xidhan hadduu uu ku xidho imaam musaafir oo qasrinaya ama kelidii uu tukanayo buu qasrinaya markuu leeyahy fii juzin min salaatihi salaaddiisa juz ka mid a waxay noqonaysaa maalan masaajidkanu yimi isagoo musaafira socotaa imaamkii bayna tukanaya atixiyaadkii ugu dambeeyaa lagu jira salaadiiba ku xidhay wuu la atixiyaadsaday imaamkii baa ka baxay waa dhamaystiraya salaaddii afar ragcadood buu la imanaya waayo wuxuu ku xidhay imaam muqiima fii juzin min salaatihi qeyb salaaddiisa kamid qaybtaas waa tey ka- sheekh sheekhaas sheekh hay adiga Ah. haye adiga ninka ka dambeeya ahi may ma waxaan la hadlay sheekh de adiga hadda mid adiga hadda a haye istaag maxaan nidhi halkan marin ya dawaam lcudri ha ya in qasrigu bannaan yahay halkan marin halkan marin niyadda ah sheekha niyaddii ugu joogta ya niyaddii gaarna soo dhaafna ya niyat alqasri dhowr shardaa ka dambeeyeyba soo maa kii ugu dambeyn marna aan maranay kii ugu dambeeyey muxuu ahaa wa an laa yaqtadiya bimutimin fi juzin min salaatihi juz min salaatihi juzku muxuu yahay yani waa wuxuun ka mid a hadduu ragcad ku xidho laba ragcadood hadduu ku xidho ragcad wax ka yar hadduu ku xidho juz salaadiisa ka mid a halkaan ku dayno sala allahu wasalama wabaaraka calaa maxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin